waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sida la og yahay waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa waxaa ka mida maansada iyo sheeke murtiyeedda maldahan ee duluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay waxaa ka mid ah halxidhaalaha iyo wixii soo raaca sidaa si la eg carruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kala baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya ha yeeshee sida la garan karo carruurtu iyadu waxba ma curin karto sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya waase kuma waayeelka u curiyaa waa su-aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan inta aanan haddaba su-aashaas ka jawaabin aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan tahay waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kale kaana ay u xambaarin jireen waa cayaas sacab iyo jaamba leh iyo taxa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeennada aroosyada cusub la gelbinayo inanka iyo inanta isguursaday ayaa tixihiisa lagu ammaani jiray waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeeddooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga haddaba si deg dega u tusaaleeyo tixaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'wen yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay aan u horraysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantookday inantii uu guursadana intay u faantay ku gelbisay ayaanbadaney ayaa kuu ilaalo tegey ayaa kuu sheegay shankaroona inankayaga sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa habsuugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay kana warqabtay daacadarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn iyadoo la garramaysa waa gabadhii kolkaa eeddadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambacaanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jiibinayaan waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daalli yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku falay dabamar badanaa xaggee buu ka daacaya tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray calaf lama seegee show mid xidho guba ah ayay dabin ugu dhacday mid ay gadaalkii soomaali oo idin u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday dabadeedna waa haweenaydii gabarh ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburkaa kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato waxay tidhi sureeray hooyo soomaali kulama rabo anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinaan ku saraqsada buraamburka kasarkoo waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen waxaa ka mid ah heesta ariga midda maqasha tan alool samayska midda badartumista kuwa rarada iyo kabdasamayska midda canalulista midda maaweelinta carruurta iyo qaar kale sidaa darteedna heesaha carruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka soomaaliyeed loo aaneeyo gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihii ay curiso taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og mayeeraan mar uu yahay mar uu halaaq balad yahay mar uu fadhi ku-celis yahay mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod balad yahay intaba haddiiba iyadaa garan karta waxa uu tabanayo iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno si wacan u seexdo si wacan u soo tooso guud ahaanna uu si wacan u koro raaxa mooyee iyada ayaan rafaad u oggolayn mar walboo ay shidaad u heshaba hooyada soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay welina malaha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa dabadeedna u heestaa erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo inaanay wanaagsanaynoo uu markaa ku jiro lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya gaajo iyo wixii la mid a marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisudkooda maran iyo dhegdhegta qosolkooda uu ugu raaxaysto tuducyada heesaha carruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeeddooyin kala duwanoo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysan xaaladda ay maalintaa ku sugan tahay haddaba ujeeddooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soohodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso heestana ay in badan ku soo qaado intay boodbootiso ayay ka qoslisaa markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebbaweyne uga tuugtaa inuu u daayo agteedana uu ku waadhiyo waxay ugu heestaa markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiilow hayga qaadin waxaa iyaduna jirta ducadaas tu lamid ah oo ay hooyada soomaaliyeed eebbe kaga badhido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo waxay eebbe ka magan gashaa maalin maalmaha ka mida inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebbe ka baryaysa ayay ugu heestaa dhallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhaxaynin dhadhaab culus laguma saaro mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda sida ay u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay col xiiraxiira ay yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa dabadeedna dareenkaas ayay si gaara canugana dhagaha ugu shubtaa iyada oo ugu heesaysa ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku jiiday ninkii dilay oo dagaalay ninkii duur kulul ku jiiday dagaal baa noo dhexeeya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo